dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana waxa uu ka kacay degmada dherkinley ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan dabkan ka kacay xaabad ka tirsan degmada dherkinley ayaa geystay khasaaro hantiyeed sidoo kale dabkan ayaa waxa uu basbeeliyey goobo ganacsi oo ka agdhawaa goobta uu dab ka kacay maamulka degmada dherkinley oo dhowr tilaaba u jiro halka uu dab ka kacay ayaa lagu eedeeyey inuusan wax gurmad a u samayn dadka rayidka ah qaar ka mid ah milkiilayaasha xarumaha gubtay ayaa ka warbixiyey khasaaraha soo gaaray iyagoon eedeen u jeediyey dowladda federaalka waa kuwan iyagoo ka hadlayay arrimahaas khasaarahaas waxaan ku leeyahay dukaankan oo toddobiyo toban sano ii furnaa oo aan caaba hal hantiya oo iyo nus doolara uusan iiga badbaadin xitaa buuggii deenta iigu qorneed oo aan raadsan lahaa xitaa aysan ii badbaadin ani degmada waxay ii jirtaa labaatan tilaabay ii jirtaa hal gurmadna aana ka helin waxaan iga gubtay koow dukaan labo saddex afar shan lix dukaanaa gubtay meesha khasaaro badanaa ka dhacday waxaa ku baaba'een dhar waxaa ku baaba'een qudarad waxaa ku baaba'een sharkhaaman meeshanaa naga gubatay dowladdu waxaa u baaqaya waxa karabnan ma lahan fahamt waxna ma laga helaya canshuurna waa naga qadan wax kasta shati waa noo dhiban dadka bini'aadanka waa ku dhiban waxna u qabanayna ma lahan degmadana u soo hores degmadan dharkeeliya u soo hores wixii haasan ma lahan fahamt waxay hadda u qaboos ma lahan degmadan degmadan waxaa waa musuqmaasuq baahsan waay gadoomiyina ma lahan waxna ma lahan waxaa waa isku dhex yaacad waay dhan fahamt dabdimis ma lahan dabdimis waxaa la leeyahay suuq xooloog soo socdaa waxuu soo socdaa laay waxaa waaye waxuu soo marooya axmed weyne oo soo marooya shacabka dhaayin waa wana imaa diideen hataa waxaa waaye markii oo waxay imaanayeen shacabkii oo waxna oo damiyan oo dhulka labada dhigay ay imaadeen waxay dhaheen waxaa qaban leeya karawan mahine waxaad noo hayaan malaan baad waxay noo qabteen malah si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku soo badanaya debka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ayaed markii sidaan oo kale dib uu kaga kacay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaaro kala duwan